إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وman تبcahm بإحsaan إlى yوم الdin وbعd waxaan kusoo jirnay kitaabkii xusn اlmuslim waxaan soo gaarnay adkaartii qofku marka uu sujuudu tilaawada sujuudo oo isagoo qur-aan aqrinaya uu sujuudo adkaartii uu aqri lahaa marka adkaartaasna waan aqrinay waxaan maraynay xadiidka u dambeeya laba adkaaruu sheegay oo qofku markuu sujuudo oo wejiga dhulka dhigo isagoo sujuudu tilaawa u sujuudaya u akrilaa marka middan dambe waxaa ku jirtay allaahuma aktub lii bihaa cindaka ajran allow ilaahow agtaada ajar iiga qor sujuudan wadac iga rid canii xaggayga bihaa sujuuda sababteed wisran dembi wajcalhaa allow iiga yeel lii aniga cindaka agtaada dukhran kayd wataqabalhaa allow iga aqbal minii aniga kamaa taqabaltahaa sidaad uga aqbashay min cabdika addoonkaaga daawuudda ahaa marka nebi daawuud inuu sujuudo sujuudu tilaawo waxa weeyaan waxay caddaynaydaa suuratu saad aayadda labaatan iyo afraad oo ilaah ku yidhi waqara raakican wa anaab wuu sujuuday ilaahayna wuu u laabtay marka sujuudu tilaawo inuu sujuuday ayay sheegaydaa taas sale waxaa jirtaa ah qofka marka sujuudan qur-aanka uu aqrinaya hadduu hadday salaad ku jiro wayba u dhowrantay weysadii ama asagu imaam ha ahaado ama ma'muum ha ahaado laakiin qur-aanka hadduu korka ka akrinayo oo qur-aankiiuu korka ka akrinayaa weysana uma dhowrna ma sujuudayaa mase sujuudi mayo masaladaas culimmadu aad ay iskugu khilaafaan laakiin sida xagga adil ahaan marka la fiiriyo xooga badan waa sida cabdullaahi bni cumar uu yeeli jiray oo ah qur-aanka markuu aqrinaa waa iska sujuudi jiray xataa haddaan weysa u dhowrnayn sujuudu tilaawada waa iska sujuudi jiray a'imo taabiciyaalkana way ku raaceen sanad saxiixayna uga sugan tahay cabdullaahi ibni cumar ibn alkhadaab inuu sujuudi jiray iyadoo la ogyahay cabdullaahi bni cumar sida uu ugu adadkaa sunnada raacideeda sida uu ugu adadkaa ayadoo la og yahay oo imaamulbukhaari saxiixiisa ayuu ku wariyey athar mucallaq ah oo bisiiqati ljasmina uu ku wariyey xaafid ibnu xajarna fatxulbaariga mujaladka labaad lix boqol afartan iyo shan uu yidhi ibnu abi shayba ayaa sanad saxiixa ku wariyey oo mutasil ah marka cabdullaahi ibni cumar isagoo daabadiisa saaramunta daabadda ka dego oo soo kaadiyo oo daabadiisa koruu qur-aanka akrinaya sujuudu tilaawa markuu ku yimaadana waa sujuudi jirta marka aimo kaloo taaciyaalkaana arrintaas way ka sugnaatay marka waxa weeyaan inaysan shardi ahayn ayay taasu ku tusaydaa daliil haddee shardi ka dhigayana maba soo aroorin ee culummada yidhaahdeen waa shardi qofku inuu weyse qabo oo waxa weeyaan uu daahir yaho weyse qabo qiblada u jeedo culummadaas uun shardi gooniya ma keenin oo xadiis shardinaya ma jiro laakiin waxay uga qiyaasteen salaada atashahud ataxiyaadkii haadaa maxalu halkan waxaan ka gelaynaa ataxiyaadkii iyo qofku wuxuu aqri lahaa markuu fadhiyo oo ataxiyaadsanayo wuxuu leeyahay ataxiyaatu lilah uu leeyahy ataxiyaatu waa max macnaheeda macni dhowraa lagu fasila ataxiyaatu assalaam in lagu fasilo ataxiyaatu nabadgelyayaal oo taxiyada lagu fasiro salaam iyo in lagu fasiro mulki mulki in lagu fasiro iyo in lagu fasiro baaqi ahaansho oo aan la dhimayn saddexda macnaba waa sawaab sida uu yidhi muxibu dabari sida uu yidhi lafdigan oo taxiya ah ayaa macaanidaas oo dhan ka dhaxayda marka macnuhu wuxuu noqonaa ataxiyaatu nabadgelyayaal iyo mulki iyo baaqi ahaansho lilahi allay u sugnaadeen alla waa salaam nuqsaan iyo ceeb oo dhan ayuu ka nabad galay waa melig koonka asagaa boqorka ah waa ba waa albaaqi oo waa midaan dhimanayn marka saddexda macnaba waxaa iskale lafdiga ataxiyaat oo lafdi waxa weya mushtarag ahoo macaanidaas ka dhexeeya wey marka assalaam nabadgelyayaal mulki iyo boqortooyo iyo baaqi ahaansho lilaahi allay u sugnaadeen wey alfaad tusayda macnahaas wasalawaatu waa maxay salaadaha shantaa waa lagu fasiraa iyo kuwa kaleba wasalawaatu salaaduhu lilaahi allay u sugnaadeen macnahaas waa jira macno kaleeto wasalawaatu ducooyin alle lagu weyneynaya maxaa aslu salaa wa adducaa marka ducooyin allah lagu weyneynaa lilaahi allay u sugnaadeen ducada maxaa yeelay qofka markuu allah tuugayo allu weyneynaya allu weyneynaya inuu alla qaadir yahay inuu alle caliim yahay inuu samiic yahay inuu qaadir yahay inuu muncim yahay ayuu uqirayaa asaguna inuu faqiir daciifa yahoo baahan ayuu qiranayaa marka baryadu waa cibaadada dhuuxeedii marka waxay noqoydaa wasalawaatu ducooyin allah lagu weyneynaa lilaahi allay u sugnaadeen waayibaatu waxa weeyaan maa daaba min alkalaam hadalka wanaagsan oo allah lagu ammaano lilahi allay u sugnaadeen waayibaatu kelimooyinka wan wanaagsan oo ilaahay lagu ammaano subxaana allah alxamdu lilah laa ilaaha ila allah allahu akbar baryada ilaahay la barya kelimooyinkaas allay u sugnaadeen wey waayibaatu kelimooyinka wan wanaagsan oo adkaarta ah ilaahay lagu ammaanaa ilaahay lagu tuugaa lilahi allay u sugnaadeen assalaamu calayka waa maxay assalaam waa maxay waa ismun min asmaa illah magac magacyaalka ilahay kamida wey assalaam alla la yidhahdaa magacyaalkiisa waxaa kamid ah assalaam alla waa mid salaamo asmaadiisay kamid tahay nuqsaanuu ka nabadgalay ceebuu ka nabadgalay dhibaatuu ka nabadgalay wax ilaahay taabto oo dhibaato iyo nuqsaanoo soo gaara ma jirto nuqsaan male ceeb male dhib sooma gaaro salaamaa la yidhahdaa ilaahay magacyaalkiisa kamid tahay haddaba macnuhu muxuu noqonaa assalaam magacaas alle calayka korkaaga ha ahaado assalaam macnaha allahu macakay ka dhiganta ilaahay ha kula jiro oo ha kugula jiro bilxifdi waalmacuunati wallutfi saasay noqoneen assalaamu calayka allahu macaka wey oo kale ilaahay ha kula jiro oo ha kugula jiro bilxifdi waalmacuunati wallutfi ilaahay ha kugula jiro inuu waxa weeyaan ku ilaaliyo oo kuu gacan siiyo oo kuu dhimriyo ilaahay intaasba ha kugula jiro ilahay ha ku ilaaliyo wey allah assalaamu calayk bacd culamaa u fasiraana waa jiraan assalaamu nabadgelyo calayka korkaaga ha ahaado laakiin macnaha horaa si xeel dheer maadaama assalaam uu magac yahay ilaahay iska leeyaho ismun min asmaaillaahi yahay in la yidhaahdo assalaamu in la yidhaahdo allahu calayk allah asalaam waa alla magaciis ilaahay korkaaga ha ahaado macnaha ilaahay ha ku xifdiyo wey oo ilaahay ha kugula jiro xifdi iyo kaalmayn iyo dhimrin macnahaasa ugu macaan in lagu fasiro assalaamu calayka allahu macaka ilaahay ha kula jiro oo ilaahay weynaa subxaana wa tacaala ha kugula jiro waxa weeyaan ilaalin iyo kaalmayn iyo u dhimrin ayuha nabiyu nabigaanow nabigaanow allahu macaka ilaahay la jirkaaga ha ahaado waraxmatullah ilaahay naxariistiisana korkaaga ha ahaato wa barakaatuhu ilaahay khayraadkiisana dushaada ahaato barakaadka khayraadka wey wa barakaatuhu ilaahay khayraadkiisa dushaada ha ahaato assalaamu salaam calaynaa korkeenna ha ahaato labadii macno horaa ku jirta nabadgelya korkeenna ahaato in la yidhah iyo in la yidhaahdo ilaahay micigeenna ha ahaado oo hana xifdiyo assalaamu salaam calaynaa korkeenna ha ahaado wa calaa cibaadillaah ilaahay addoommadiisana korkooda ha ahaato addoommada alsaalixiina wan wanaagsan lafdigaas markaad tidhaahdo addoon kasta oo saalixa oo samada ku sugan ama dhulka joogo ducadaasu way gaaraysaa adiga haddaad saalixiinta ka mid tahay qof kastoo tukadaa markuu kelmaddaas yidhaah nasiibaad ku leedahay ducadaasaad wax ku leedahay haddaad adiga qof saalix hata oo wanaagsan qof kasta oo tukada qof kasta oo tukada markuu ducadaas akriyo ducadaas waad soo geli hadaad qof saalix aad ugu tahay marka inaad si aad saalix waa inaad noqoto si aad ducadaas wax ugu yeelato ashhadu waxaan qiraa an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allahu allah maahane ama ashhadu waxaan qiraa an laa ilaaha mid la caabudaa xaqun xaq inuusan ahayn ila allahu allah maahane mid la caabudaa inuusan xaq ahayn aan qiraa allah maahane oo wax alla waxaa kaloo la caabudaa gardarra lagu caabudaa wa ashhadu waxaan kaloo qiraa anna muxameda nebi muxamed cabduhu ilaahay addoonkiisa inuu yahay wa rasuuluhu ilaahay ergeygu uu soo diray inuu yahay taxiyaadkan bukhaari iyo muslim ayaa wariyan waxaa la ihahdaa taxiyaadkii cabdullaahi ibnu mascuud cabdullahi ibnu mascuudaa nabiga ka wariyey marka waa xagga sanad ahaan ataxiyaadka ugu saxiixsan wey ataxiyaadka kalena way jiraan cabdullahi ibni cabaas midkiisii oo kaleeto oo imaam shaafici uu doortay muslim uu ku yaallaa waa saxiix qofku hadduu kaas ku atexiyaadsada cabdulahi cabdullahi ibni cabaas waa saxiix hadduu midkan cabdullahi ibn mascuud ku ataxiyaadsadana waa saxiix dhammaan nabiga laga bartay sala allahu caleyh wasalam kuwa kaloo jira cumar ibnu khadaab kii uu dadka bari jiray waa badan yihiin marka mid uu nabiga ka sugnaaday inaad ku atixiyaadsata la rabaa waxay la mid yihiin adkaarihii aan kusoo marnay rukuucda kuwii aan kusoo marnay ictidaalka kuwa aan kusoo marnay sujuudda kuwaasay lamid yihiin marka uun mid saxiixa lagaa rabaa inaad ku atixiyaadsato midkaanaana xagga sanadaan ugu xoog badan cabdullaahi bni mascuudin radia allahu canhu asalaatu salin cala nabiy nabiga lagu saliyo sala allahu caleyh wasalama bacda tashahudi atixiyaadka ka gadaal halkaan waxaan ka gelaynaa waxa weeyaan qofka markuu atixiyaadka dhammeeyo inuu nabiga ku saliyo sala allahu caleyh wasalam waa inuu ku saliyo waa rukni min arkaani salaa salaada arkaanteeda tiir kamida weeye oo salaadii aysan ansaxin hadduusan ku salin sidaas ayaa waxa weeyaan culummada qaar kamidu ku tageen oo imaamu shaafici uu kamid yahay raximahullah saas darteed haddaadan nabiga ku salin markaad ataxiyaadsato ataxiyaadka dambe weliba waxa weeyaan salaadaadii ma ansaxaydo sidaasay bacdu ahlicilmi ku tageen allaahuma allow salli amaan calaa muxamedin nabi muxamed dushiisa wa calaa aali muxamedin nabi muxamed ehelkiisa korkoodana allow ammaan kamaa sidii sallaytaadu ammaantay calaa ibraahiima nabi ibraahim dushiisa wa calaa aali ibraahiima nabi ibraahim aalkiisa korkooda innaka adiga xamiidun mid la mahdiyaa tahay ilaahayow mid la mahdiyo ayaa tahay majiidun mid sharaf leh ayaa tahay oo weyn allaahuma allow baarik barakee calaa muxamedin nabi maxamed dushiisa allow barakee allahuma baarik allow barakee calaa muxamedin nabi maxamed dushiisa wa calaa aali muxamedin nabi muxamed ilaahayow aalkiisa korkooda barakee kamaa baarakta sidaad u barakayday calaa ibraahiima nabi ibraahim korkiisa wa calaa aali ibraahiima nabi ibraahim korkiisa saad u barakayday nabi ibraahim ehelkiisa korkooda saad u barakayday innaka adiga xamidun kula mahdiyaa tahay majiidun mid weyn oo sharaf leh ayaa tahay marka xadiidkii kacb ibni cujra la yidhaha kacb ibni cujra nabiga ka wariyey sala allahu caleyh wasalam waxaad kaloo ugu salli kartaa nabiga kan inaad akrido allaahumma allow salli amaan salliga laba macnaba oo lagu fasiraa ilaahayo nabiga ammaano waxa weeye sida abulcaaliya uu ku fasiro taabiciho saxiixulbukhaariga ku taalla inaad tidhahda ammaan weeye salliga ilaahay uu nabigiisa ku sallina waa ammaan oo uu malaa'igta agtooda ilaahay weynaa subxaana wa tacala ku ammaana nabi maxamed sala allahu caleyh wasalam iyo in la yidhahdo allahuma salli alla u naxariiso labada macno waa jiraan lakiin macnaha hore ayaa waxa weeyaan sii cadaan badan sababtoo ah waxa weeyaan raxmadda iyo salliga xoogaa furuuqa ayaa u dhaxayda marka macnahaas oo saxiixulbukhaariga ku yaala ayaa sii cajiibsan inaad ku fasirto allahuma waxaad kaloo dhihi kartaa inaad tan akrido allaahuma allow salli amaan calaa muxamedin nabi maxamed korkiisa wa calaa aswaajihi nabi maxamed xaasaskiisa korkoodan allow ammaan oo ku salli wa duriyatihi nabi maxamed owlaadiisii caruurtii ka farcantay waa caruurtii waxa weeyaan faatima binti rasuulillahi ila caruurtii kale moogtahay ma ma way saqsaqiireen qaar kamida qaar kamidana intuu noolaayay dhinteen marka wa calaa aswaajihi nabi maxamed xaasaskiisa korkooda ilaahu ammaan wa duriyatihi caruurtiisii oo ka farcanto faadima caruurteedii ah ilaahayo waxa weyan ayagana ammaan kamaa sallayta sidaad ugu salliday calaa aali ibraahiima nabi ibraahim eheladiisa korkooda wabaarik allow barakee calaa muxamedin nabi maxamed korkiisa wa calaa aswaajihi zawjooyinkiisii korkooda allow barakee wa duriyatihi caruurtiisii allow barakee kamaa baarakta sidaad u barakayday calaa aali ibraahiima nabi ibraahim eheladiisii korkooda innaka adiga xamiidun kula mahdiyaa tahay majiidun mid sharaf le oo weynaata kana waxa weyan isna waa saxiixo abu xumayd assaacidi ayaa waxa weyan wariyey abu xumayd assaacidi ayaa wariyey almundir ibnu sacd ibnu mundir a la yihahda asxaabigaas abu xumayd asaacidina waa kunyadiisa magaciisana almundir ibnu sacd ibnu mundir ayaa la yidhaha radia allahu canhu marka adiga waxaa lagaa rabaa labadaasu hadda sheegay labadaasna waa ka badan yihiin salliyaalka nabiga ka sugan sala allahu caleyh wasalam laakiin salaada markaad ku jirto waxaa la rabaa nabiga inaad kula salido salliyaalkii ka soo arooray nabiga oo ka sugnaaday ma garat markaad salaada ku jirto waa inaad kula salido nabiga sala allahu caleyh wasalama salliyaalkii nebi maxamed ka sugnaado ka soo arooray mid ka mida oo saxiixa inaad ku dardarto xooga alfaada ka aruursatana lama rabo ilaa nabiga inaad raacdaa la rabaa nabiga inaad raacdo ayaa la rabaa marka sidaas weeye sida wanaagsan adducaau baryada ilaahay lagu tuugo bacda atashahudi ataxyaadka ka gadaal ataxyaadka alakiiri dambeeya qabla salaami salaamta ka hor halkan waxaan ka gelaynaa ducooyinka ilaahay lagu tuugo lagu baryo markaad ataxyaadka dhammaydo ataxyaadka ilaahay baad kusoo ammaantay nabigiina aad ku salido markaas ducooyinkaad ilahay ku tuugi laheed waanaga horay usoo sheegnay qofka markuu allah inuu baryo rabo ina dariiqa sawaabka uu yahay inuu marka hore ilaahay ammaano kadib nabiga ku saliyo sala allahu caleyh wasalam kadib uu ilaahay tuugo saas darteeda waxa weeyaan ataxiyaadku ammaan ilaahay wey waanagii soo ogaanay ammaan ilaahayuu ku bilowday haddana ataxiyaadka markaad dhamayda nabigeed ku saliyo sala allahu caleyh wasalam markaasaad waxaad joogtaa meeshii wax lagaaga aqbali lahaa waa inaad ilaahay barido wuxuu leeyahay marka ducooyinkaas aaday u badan yihiin qaaruu kasoo qaadan wuxuu leeyahay qofku allahuma inii acuudu bika min cadaabi alqabri wa min cadaabi jahannama wa min fitnati lmaxyaa wamamaati walmamaati wa min shari fitnati lmasiixi dajaal tanoo kale u leeyay allaahuma allo inii aniga acuudu bika waa ku magangelaa adiga min cadaabi alqabri qabriga cadaabtiisaan kaa magangelaa wa min cadaabi jahannama naarta jahanama cadaabteedaan kaa magangelaa wa min fitnati lmaxyaa nolosha fitnadeedaan kaa magangelaa fitnada nolosha waa maxay fitnada nolosha waxa weeyaan adduunka shahawaadkiisa jahligiisa dalaalaadka adduunka dhexdiisa dhacaya wey ilaahayo kuwaasaan kaa magangalaa wey kuwaasaan kaa magangalaa wey waxa weeyaan adduunka intaan joogo dalaalaadka shahawaadka adduunyada dadaan raacin inxiraafaadka iyo waxa weeyaan shubahaadka oo bidacda iyo khuraafaadka dadaa ku dhicin jahaalaadkii dadaa ku dhicin fisqigii dadaa ku dhicin marka adduunkan dhexdiisa ilaahayo waxaan ku weydiisanaa inaanan ku fidnoobin oo waxyaalaha shahawaadka oo dadku ku baadiyoobaan iyo waxyaalaha waxa weeyaan shahwooyinka oo dadku ku lumaan iyo shubahaadka waxyaalaha dadku aan diinka inoo dadku diinta moodayaan oo dadku ku lumaan ilaahayo waxaasoo dhan aan kaa magangalaa wey wa min fitnati lmaxyaa nolosha fitnadeedaan ilaahu kaa magangalaa marka fitnada adduunyada waxa weyan labadaasa ugu daran shahwaad wax oo qofka isagao og yahay inay dalaal tahay inuu adduunyada iska raaco oo saas ku baadiyoobo iyo shubahaad wax aan xujo ahayn inuu xujo moodo o waxaan diin ahayn diin ka dhigto oo ama shirkiyaad ku dhaco ama waxa weyan bidac ku dhaco marka labadaasa ugu sii dara marka ilaahay inaad ka maangasho wey wa walmamaati geerida fitnadeedan ilaahu waa kaa mangalaa maxaa loola jeedaa geerida fitnadeeda laba macnaa loola jeedaa markaan dhinto qabriga lay dhigo imtixaanka ama su-aasha malaga ilaahay oo dhan kaa mangalaa inaan ku inaan ku gafo ilaa qabriga qofka marka la dhigo su-aala la weydiinaya waxa weyan sida axaadiista saxiixa ku sugan man rabuka su-aasha la weydiinaya kamid ta wama nabiyuka wamaa diinuka waa la weydiin marka imtixaankaas ilaahu aanan ku fidnoobin oo ku argagixin oonan ka jawaabi weyn waa macno macnaha labaad waxa weyan walmamaad marka aan dhimanayo markaas xaaladda meydku ii imaanayo ilaahu khaatumo fiican isi oo khaatumo xumo ilahu aanan ku dhiman macnaha labaadna waa kaas ilaahu marka mawdku ii imaanayo anoo dariiqa xaqa ku taagan mawdka ii keen oo markaas mawdku ii imaanayo allow aanan fidnoobin oo khaatum xumo aanan ku dhiman macnaha koowaad oo macnahaas macnaha labaad waxaan ihi waa qabriga marka la dhigo su-aasha malaga ilaahu aanan gafi marka labada macno waa saxiix walmamaati geerida fidnadeedan ilaahu kaa magangalaa weliba macnaha fiiri waxa fiican inaad ku fasirto khaatuma xumo allow aanan ku dhiman sababtoo a macnihii qabriga waa laga soo hadlay ha qabrigii ilahay waad ka soo mangashay waxa weyan cadaabkiisii wa min shari fitnati lmasiixi kii isha la-a fidnadiisan ilaahu kaa maangala addajaali oo been badanaha ahaa waxa weeyaan gaalkan ishala ee beenta badan masiixi dajaala la yidhaahdaa wuu imaanaa aakhiru zamaanka wuxuuna sheegana inuu ilaah yahay asagu waa mid aad dad ugu fidnoobi doonaan sababtoo ah imtixaan ibtilaa ilaahay uu ugu talagalay dadka inuu ku imtixaano weeye waxa weyan dad u imaanayaa wuxuu leeyay ilaahinii baan ah markaas len war ilaahay nimantiida oo naga tag midkaagaan ishala annaga ilaahayn ilna mala e marka markuu sidaas ku yidhahdaan cirka wuxuu leeya dhibic roob ah ma sii kartid dhulkana wuxuu leeya abaar noqo markaasaa cirkiina roob keeni diidaa dhulkuna abaaru noqona fiiri waa dadkii diintii haystay oo ka tegey markuu ka tag qolo kale u imaan waxdiis bukhaari muslim ku yaala riyaad saalixiinkana xataa akilkiisa waa kugu yaala soo ma jeed marka uu ka tago qolo kale u imaan waxuu le war ilaahini baan markaasay leeyiin waa ku rumayna ilaahiniyaab mar alla markay ilahnimo rumeeyaan uu leeyahy cirkaw roobka soo keen hadda hadda soo daadinka soo daadina dhulka wuxuu leeyahy hadda naq soo saar hala soo daahina sidii la yiqiin mogta roobka markuu doo usbuuc iyo laba usbuuc na kusoo baxa ma yeelayu le hadda soo saar u le markaasuu isla maalintaas doog dhulku noqo ka war waa imtixaan marka marka wadadaa ku fidnoobaya nabi kastoo alla soo diray ummadiisa waa uga digi jir marka inaad ilaahay weynaa subxaana wa tacaala ad tuugto ood ka magan gasho salaad walba sidaasaa la rabaa dad badana waxa weyan hadday arkaan waxa wayan aan kaba hareyn waxaad umalayneedaa cirkaw roobkan nin inta yidhi cirka roobka kasoo daatay kawar maanta dad aan waxba lagu haynaa laga reebi lahay dadku iska tuugayaano caabudayaano laga reebi lahay kawar hadduu yimaado mid cirkaw cirkaw roobka soo daadine dhulkaw naqa keen soo ma jeedin waa imtixaan soo maha qof quburiya oo awel quburaha ku fidnaysnaayo haddee axad uusan wax uu ku arkay la arag aan laga reebi waaye ka waran hadduu arko mid roobka cirka kasoo daadani ma laga reebaya kaas waa imtixaan wey marka waa inaad ogaato sidaas darteeda ninuu dili fiiri nabiga sala allahu calayh wasalam sidaas fiiri wiila u imaan gaalkaasu markaasuu le war ilahaagiism markasu le war ilahay nin natirood naga ta markaasuu leeya wardadow haddaan inta dilo soo noolay ma ku shakaydaan ilahnimadeeda markaasay leeyihin may markaasuu inta dilo oo laba cad ka dhigo cadna xagga dhigo cadna xagga dhigu dhex mari markaasuu leeyahay qum soo istaag waryaa aawa inanka markaasuu soo istaagay markaasu le waaya markaa maku shakiysanta ina ilaahagii ahay markaasuu le hadda iisa caddaata inaadan ilaahayga ahayn ilaa w waxa wey ilaahayna matiida ord meesha ka ta markaasuu leeya haddaan gawraca mar kale ilaahay weynaa waa ka badbaadina maxaa l waan wiilkan waa imtixaankii waa ka waa ka gudbi qoortiisa meesha laga gawraci laha biray noqon ma gawrici karo ilaahay weynaa kuba sallidi ma saas uga badbaada marka waxa way fiiri qof inta qof dilay soo noolay kawar haddana waa gaal saas darteeda marka imaamu shaafici hadalkiisa hadal aad qiimo badnaa wey markuu leeyahy imaamu shaafici idaa ra'ayta rajula yatiiru fi lhawaa wa yamshi cala almaa falaa taqtal haddaad aragto qof hawadaan haadayo oon xataa diyaarad raacay badana iskaga kor socnay biyaha maarag oo aan biyaha xataa hoos aysan u laqayn haddaad aragto ha ku kadsoomin waa weli alle karaamadaday ha iskaga dhigin adiga ilaa aad kitaabkii sunnada ku miisaanto kitaabkii sunnadaa miisaan ah hadduu qofkaanu kitaabka iyo sunnada ku toosan yahay ilaahay karaamo inuu siiyaa dhici karto oy karaamata haddii kitaabka iyo sunadii asagoo ka tegay waa taariku salaad waa qof xaaraan cunaa waa qof mushrik ah markaasuu hawada iska haada maxaad leedahay war shaydaana ku sidaad leedahay ama haad ama hahaadi ani agteeda shaydaana ka ta mar hadda kitaabka ilaahay iyo sunadii nabiga ka leexatay ma garat kitaabka alle sunadii nabigan ka leexday hawadan iska haada marka dad badan waxay moodaan qofku hadduu haado inuu yahay khalaas weli sax war saas ma aha imaam shaafici wuxuu kuleeyahy haku kadsoomi ha ku kadsoomi marka waa miisaankaasa la rabaa qofka waxaa lagu miisaamaa ahlu sunnuhu ay wax ku miisaamaan waa kitaabka alle soo dejiyay sunnada nabiga hadduu qofku ku toosnaado waa qof wanaagsan hadduu ku ka leexdaana kitaabkii sunnadana qofkaas waa qof xun wey ama ha haado ama ha seexdo meesha warba ha aado isaga marka miisaanka saxda waa miisaankaas marka gaalkaas masiixi dajaal ah sidaasuu la imaanaya marka waa inaad ilaahay ka maangasho inaad inaadan ku fidnoobin waxaad leedahay marka wa acuudu bika ilaahu adaan kaa maangelin min fitnati almaxya walmamaad allaahuma allah inii aniga acuudu bika adigan kaa magangalaa ma laba xadiiaan isku qasay laba xadiiaan isku qasay wa min fitnati masiixi dajaal masiixi dajaal fitnadiisaan kaa magangalay xadiiskaas abu hurayra weriyey haye adkaarta kale oo nabigu uu ilaahay ku tuugi jiray ducada kaleeto waxay ahayd inuu yidhaahdo allaahuma allow inii aniga acuudu bika waxaan kaa magangalaa min cadaabi alqabri qabriga cadaabtiisa wa acuudu bika waxaan kaa magangalaa min fitnati almasiixi dajaal gaalkii beenta badnaa ishala ah fidnadiisaan kaa magangalaa wa acuudu bika waxaan kaa magangalaa min fitnati almaxya nolosha fidnadeed intaan noolahay inaan shahawaadka adduunyada raaco amase shubahaadka aan diinka ahayn oon xujooyinka ahayn aan ku fidnoobo walmamaati geerida fidnadeedan waan kaa mangala markaan dhimanayo mawdku ii imaanayo inaan khaatum xumo ku dhinto oon fidnoobo amase qabriga marka lay dhigo oo su-aasha malabku i weydiiyo inaan jawaabta ka argagaxoon ka jawaabi waayo allow adaan kaa magangala allaahuma allow inii aniga acuudu bika waxaan kaa magangalaa min alma'hami dembi iyo walmaqrami qaan qaan maqrabka ma taqaana waa qaan in lagu qabsado macnaha dayn in lagugu yeesho ilaahay uu ka magangeli jiray nabiga sala allah alay slm ilaahu dembiyaan kaa magangelin ma ma'hamka waa ismi dembi maqramkana waa qaan ama dayn daynka muxuu uga magangela ma taqaan nabiga waa la weydiiyey sala allahu alay wasalam aad u badi jiray ilahay wuxuu ka magangeli jiray daynka ma garatay daynka aad u ilahay uga maangeli jir nabiga waa la weydiiyey sala allahu calay wasalam sababtu u badina nabigu wuxuu yihi qofka hadduu dayn galo waxa weeyaan dayn hadduu qofka lagu yeesho beenu sheega badanaaba mogtahay wakti hebelaan keena waktigaasan keena marka dambe been hadba wuxuu isku dayaa wax uu ku qanciya qofkii daynta kulahaa marka diin xumo iyo ballanka bax iyo dhibaatooyin badan ayuu wataa marka ilaahay kamaangal ilahay inuusan dayn qoorta kuu gelin daynkuna waa arrin aad u khatiira jiddan wax fudud maahan soomaalida oo iska qaataan iyagoo awooda inay iska ilaaliyaan nabigana wuxuu sheegay sala allahu alay wasalam xadiis saxiixa nin saxaabiyaa ku yidhi rasuulka allow haddaan diinta alle u dagaalamon jihaado oo waxa weeyaan ilaahay dartiis u jihaado oo anoo sii jeedoo gaalka ku sii jeeda ee aan cararayn aan la idilo maxaan leeyahay waa lagu dembi dhaafinay markuu dhaqaaqay uu yidhi kaalay maxaa tidhi wuu ku soo celish wuxuu yidhi daynku kuma jiro inta kalea lagu dhaafi dayn jihaadna lagugu dhaafi maa shahaadana lagugu dhaafi maa nabiga sala allahu alay slam nin saxaabiya loo keeno saxaabadiisii kamida oo dhintay markaasuu nabigu yihi dayn ma lagu leeyahy janaasa ku tukanta la yidhi markaasaa le haa laba diinaaraa lagu leeyay laba shilin markaasuu yidhi idinku ku tukada ku tukama aniga maxaa yal salaadu waxa weeyaan qofka waa ilaahya loo tuuga soo maaha qof dayn lagu leeyahay waa khatiir jiddan marka fiiri daynka marka ha qaadanin adoo awooda iska ilaali haddii danu kugu kaliftana ku dadaal inaad guddo daynku wax iska fudud maaha wax umada halaaga wey marka xadiis saxiixa wey xadiidkaas waxa weeyaan saxaabiga wariyeen waa caaisha caaisha um lmuminiin radia allahu canha wuxuu kaloo nabigu ku ducaysan jiray ducadan allaahuma alla inii aniga dalamtu nafsii nafsadaydaan dulmiyey dulman dulmigaasoo kahiiran fara badan dulmi fara badan ayaa naftayda ilaahayo ku dulmiyey fiiri abubakar sidiiq ayaa nabiga weydiistay baryo uu ilaahay ku baryo markaasaa nabigu ducadan baray fiiri wa maca dalika fiiri maxaa laleeyahay abubakar waxaad tidhaahdaa ilaahayow naftaydiyaan dulmiyey dulmi kala dulmi aad u fara badan taas maxay ku tusaydaa nabiyaalka iyo dadka dariiqoodii maray ee sidiiqiinta iyo waxa weeyaan inay naftooda waxa weeyaan ku qiri jireen dulmi oy dhihi jireen ilaahu nafteenaan dulmin waana dariiq nabiyaalka nabiyullaahi aadam fiiri rabbanaa dalam iyo xawaa rabbanaa dalamnaa anfusanaa wain lam takfir lanaa watarxamnaa lanakuunana min alkhaasiriin ilaahu nafteenaan dulminay aniga aniga nabi aadan iyo xaawo uu leeyahay nabi nabi aadan nabi aadan iyo xaawo maxay leeyihiin ilaahu nafteenaan dulmina nabiyullahi yuunus muxuu yidhi laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aaalimiin ilahu aalimiintan ka mid ah nafteydiiyaan dulmiye abubakar sidiiqna maxaa nabigu u laqinaa fiiri waxaad ku tiraahdaa allahuma inii dalamtu nafsi marka waa nagii nidhi xagtaabka markaan bilaabaynay qofka waxa weye markuu allah inuu tuuga rabo waa inuu ilaahay ammaano waa inuu nabiga ku saliyo sala allahu caleyh wasalam waa inuu naftiisa dulmi ku qiro oo yidhaha ilaahu nafteydaan dulmi inuu yidhaahdo waa dariiqadii nabiyaalka sow ma ah marka wuxuu dhihi jiray waxaa kaleeto qofku ku ducaysanaa dheh wuxuu kaloo qofku ku ducaysan allaahuma alla inii aniga dalamtu nafsii nafsadaydaan dulmiyey dulman dulmi dulmigoo kahiiran fara badan dulman kahiiran riwaayadaha badankoodu saasay ku soo arooreen dulman kahiiran riwaayadaha gabalna waxay ku soo arooreen dulman kabiira dulmin kabiira kahiiran taa badan laakiin kabiiranna riwaayada kusoo arooray saxiixa muxuu samayn qofku culimadu waa isku khilaafeen imaam nawowi wuxuu yidhi waa isku dara wuxuu leeyahy dulman kahiiran kabiira ibnulqayim wuxuu yidhi isku dar ma suu iskugu dara maxay lay hal xadiisoo isku dara maba soo aroorinba haddaad isku darto waaba la hubaaba xadiidka inaadan sidii nabigu u baray inaadan u akrin saas darteeda see yeelin inaad lafdigii nabiga waafaqdana waa la rabaa sida fiican waxay tahay marna kahiiran ku ducayso marna kabiiran ku ducayso aad mar waafaqdidi so uma jeedin ilaa labada unbay mid aheed sidaas wey sida sawaabka allaahuma alla inii aniga dalamtu nafsii nafsadaydaan dulmiyey dulman gardaro kahiiran fara badan walaa yakfiru dunuuba dembiyaalkana ma dhaafo ilaa anta adiga un ma ahane fakfir lii allow ii dhaaf makfiratan dhaafid dhaafidaasoo min cindika agtaada ka ahaatay warxamnii allow ii naxariiso inaka adiga anta algafuuru alla dembi dhaaf badana tahy alraxiimu ee naxariis badan altawasul bilasmaa a leedaa taasoo kale labadan magac oo algafuur alraxiim ah aad ilahay ugu tawasule ilahay asmaadiisa ad ugu tawasule asagaa ku amray oo ku yidhi waxa weeye walilaahi alasmaau lxusnaa fadcuhu biha ilahay magacyaal wanaag badan uu leeyahay ilahay ku tuugaa magacyaalkaas marka ducadan waxa weyan abubakar sidiiq ayuu nabigu baro o yidhi ku ducayso sala allahu aleyh wasalam waxaana xadiidka wariyey cabdullaahi bni camr ibni caas radia allahu tacala canhu waxaad kaloo ku ducaysan ducadan oo sunnaa allaahuma kfir lii allow ii dembi dhaaf maa qadamtu allahuma kfir li allahu ii dhaaf maa qadamtu wixii aan hormarsaday dunuubtii aan intaan noolaa sameeyoon hormarsaday iyo wamaa akhartu wixii aan dib dhigay maxaa loola jeedaa wamaa akhartu laba macno lagu fasiraa macnaha koobaad waxa weeye wamaa akhartu min adaacaat daacooyinkii waxyaalihii daacaadka ahaa waxyaalihii daacaadka ahaa oo ay ahayd inaan sameeyo oo aan ka gaabiyey oon dib u dhigo aanan samayn fiiri daacaadkii aan ka gaabiyey ilaahu ii dhaaf sidaasaad leedahay macnaha kaleeto waa maxay wamaa akhartu wixii aan dib dhigay oo dembigii aan ta sameeyey markaan dhintay ka gadaal dad iiga dayde ilaahu ii dhaaf ayadana labada macno waa saxiix allahuma kfir li allahu ii dhaaf maa qadamtu waxaan hormarsaday oo dunuubta intaa noola aan sameeyey wamaa akhartu wixii aan dib dhigay oo daacaadkii aan ka tegey amase dunuubtii aan intaa noola inta sameeyey markaan dhintay ka gadaal iiga dayday wamaa asrartu wixii aan qarsaday oo dunuub ah oo ayadoon dadku i arkayn aan sameeyeyna ilaahu ii dhaaf wamaa aclantu wixii aan muujiyey oo dadkoo i arkaya aan sameeyeyna allow ii dhaaf wamaa asraftu waxaan ku xadgudbay allow ii dhaaf wamaa dembina allow ii dhaaf anta adiga aclamu aad u ogaal badan tahay bihi dembiga minii aniga aad iga og tahay oo dunuub anta samayda iska dhaaftaya iska halmaantaaba jirtaba anta adiga almuqadimu midka hormariyaata oo qofka saas weeye dunuub waxaa dhici karta inta samayda aad halmaantay oodan ogeynba inaad samayday way dhici kartaa anta adiga almuqadimu midka hormaryaatoo qofka qiima u yeela wa anta adiga almuakhiru midka dib u dhigaa tahay oo qofka qiima la-aan dhiga oo qiima rida ducadan kusoo celin allaahuma allow ikfir lii ii dhaaf maa dembigii qadamtu aan hormarsaday wamaa dembigii akhartu aan dib u dhigay wamaa dembigii asrartu aan qarsadoon siraystay wamaa dembigii aclantu aan muujiyey oo dadkoo i maqlayo ama arkaya aan sameeyey wamaa dembigii asraftu aan ku xadgudbay wamaa wamaa dembi anta adiga allow aclamu aad u ogaal badan tahay bii dembiga mini aniga aad iga og tahay oo anugu aanan ogeyn oo adugu aad og tahay oo adugu allow waxa weyan aad og tahay anuguna aanan ogeynba oo inta sameeyaan iska halmaamayba fiiri meeqa dembiya inta sameydaadan ogeyn oo ilaahay ogi anta adiga almuqadimu midka hormariyaatoo qofka qiimo u yeelo dallacsiiyo derajo sarreeyo gaarsiiya wa anta adiga almu'akhiru midka gadaal u dhigaata oo qofka qiima qiimo ride oo qof liite ka dhiga laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga un ma ahani xadiidkaas cali ibnu abi daalib ayaa wariyay radia allahu canh wuxuu kaloo ku ducaysan kartaa oo aad u qiimo badanoo mucaad ibnu jabal nabigu sala allahu alay wasalam uu yidhi ku ducayso mid dikrigan allaahuma allow acinnii iigu kaalmee calaa dikrika adiga xusitaanka lagu xusayo ilaahu xusitaanka lagu xusayo ilaahu iigu kaalmee oo iwaafaji wa shukrika mahdinta lagu mahdinayana allow iigu kaalme ilaahu igu gacansi oo iwaafaji inaan ku mahdiyo oo kugu shukriyo wa xusni cibaadatika cibaadadaada wanaajinteeda ilaahu iigu kaalme inaan cibaadadaada wanaajiya see loo wanaajiya cibaadada laba dhinaca laga wanaajiyaa mutaabaca iyo ikhlaas dhinaca horta waxa weeyaan marka koobaad waa inay daahirkeeda waafaqsan yahay dariiqii nabiga sala allahu alay wasalam oo cibaadadaad alle ku caabudayda ay noqoto tii ilaahay nebi maxamed usoo dhiibo o yidhi halaygu caabud cibaadada uu nebi maxamed ilaahay usoo waxyooday oo uu yidhi halaygu caabudo waa inay tahay ee wax jeebkaaga aad kala timid ama dad kaleeto waa hore jeebkooda kala yimaadeen oo nabiga ka dambeey waa inaysan cibaadadii noqon oo xagga daahirka ay ka waafaqdo diinka islaamka xagga qalbigana waa inaad waxa weeyaan aad ka wanaajido ikhlaas iyo ilahay darsiis ay ka tahay oo diinta adiyadan aad ka waafaqdo marka daahiran wa baatinan cibaado diinkii waafaqsan inay noqoto marka waa xusn cibaadatika waa saas cibaado wanaagsan waxaa ah cibaadada khaalisada ah sawaabkana ah khaalisatan sawaaban calaa sunna waa inay tahay cibaado khaalisa oo qalbiga ilaahay aada uga barax tirtay oodan cid kale u samayn sawaaban calaa sunna sunnadiina waa inay waafaqsantahy xadiidkaas mucaad bnu jabal ayaa wariyay radia allahu canhu waxaad kaloo ku ducaysan kartaa tan inaad tidhaahdo allaahumma allah innii aniga acuudu bika adaan ku magangelaa min albukli bakhiiltinimaan kaa magangeli bukli maxaa la yidhahdaa bukliga waxaa la yidhaahdaa mancu infaaqi lmaal waa inaad maalkii bixintiisii diido oo meeshii xaqahayd aad ku bixin weydo bukligu waa musiibo weliba marka gabal haddee cadaabu keeni sababto ah waa maxay infaaqii waajibka ahaa ayaa naftu diidi inay bixido sida zakawaadkii oo kale dad badanaa zakada hantidooda aan bixin yaa maalkooda kala duwan ee badeecooyinka ay haystaan iyo ganacsiga ay haystaan iyo geela ay haystaan iyo waxa weeyaan dhaqaalaha warshadaha uga yimaada dad badanaa maalkooda aan si xaq ah sakadii uga bixin waana rugni min arkaan min arkaan islaam marka bukligii wuxuu gaarsiin inuu waajibkii ku waajibay gudo waayo amase waxa weeyaan waajibka ugu waajibay sake keliya hadda ma aha waxa weeyaan infaaqi caruurtiisii xaaskiisii waalidkiisii qaraabadiisii inuu wax siiyo kii waajibka ahayd xataa mara nafta u diidayda bukligu diidaya jihaadkii inuu wax ku bixiyo xaqa ahaa ayaa nafta u diidayda dariiq kasta oo ilaahay weynaa ku adoonsadoo ku waajibiyey haddii naftu bukli darteed ay ugu bixi weydo cadaab iyo care allah ka imaanaysa marna waxa weya fadiilooyinkii uu ku seegin oo sunankii meelihii sunnada ahaa in wax lagu bixiyo hadduu ku bixi waayana ajar la-aana ku dhacay ajarkiiyaa uga yaranaya halkaasna marka bukligu waa musiibo marna haddee wuxuuba kugu ridin inaad waajib ka tagto marna ajarkii ajar la-aana kudhigino sunnadii ayuu kaa hor istaagi allahuma alla inii aniga acuudu bika waxaan kaa magan galaa min albukli bakiltinimo wa acuudu bika waxaan kaa magan galaa min aljubni fulaynimo fulaynimo waa inaad waxa weeyaan ku dhiiro weydo xaqii xaqa waxa weyan qowlan wa ficlan ala rabaa inaad ugu dhiirato shayga xaq aha adoo yaqaana inaad cabsato istira meesha haddaad xaqa ka sheegto waxa weyan qaraabadii ha kugu kace qaraabadii saaxiibadii dadkii ku yiqiin o dhan baa ku nacaaba fiiri intaas xataa qofa fulaynimadiisu gaarsiinay xataa isagoo naftiisii aan cidna dilayn oo wuxuu isleeyahay sheeg waa cabsan waa jarcina wuxuu isleeyahay xoogaha dhaqaalihii iyo dhacdhacii aad meelaha ka heli jirtay aa dhama aad seegaysa ood weynayda amada waxa weye naftiisuba waa cabsan kusileeya xaqa haddaad sheegto waa lagugu dilaaba soo ma jeedid marka waxa weeyaan marna waxa weeyaan jihaadkii xaqa ahaa oo waxa weeyaan cadowgii alle iyo kufaartii in lagula dagaalamo ay ahayd oo ku waajibay ayuu ka carar de qofkii waxa weeyaan jihaadkii waa khaasatan weliba marka laysku soo safto ee muslim iyo gaala isku saftaan ka cararana ilahay naar u ballan qaad waman yuwallihim yowmaidin duburahu ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fiatin faqad baa biqadabin allah ya caracluu la laabanaya qofka ka carara goobtaas jahanamaana guri u ah iyo hoya soo ma jeedid marka fulaynimadu waxa weya wax badanay keenayda fulaynimada ilahay ka magan gal kelimada xaqaa meesheeda waa inaad ku dhihi kartaa ha waa inaad ku dhiire kartaa haddana markay nafta in la bixiyo joogtana waa inaad naftaada bixi kartaa meesha xaqa aheed ee nafta in lagu bixiyo alla raalliga ka ah mar hadday tahay waa inaad ku dhiire kartaa marka ilahay inaad kasii maangasho wey inaadan waxa weya fulinimadu ku gaarsiin inaad waxa weyan xaqa dhihi weydo naftana ku bixi weydo meesha xaqa wa acuudu bika alla wadaan kaa magangalaa min aljubni fulaynimada wa acuudu bika ilaah wadaan kaa magangalaa min an uradda in la ii celiyo ilaa ardali lcumur ilaa a ilaa ardali lcumri cumriga kanugu liita cumriga kanugu liita inaan gaaran ilaahu kaa maangala waa maxay cumriga kanugu liita waa qofka inuu zaczaco qofka markuu duqoobo miir beelo waay ma garatay qofku markuu inta duqoobo uu caqligu ka dhammaado waay oo fahmadu ay baaba'do oo xooggii baaba'o nacfi adduunna ma laha nacfi aakhirana ma keeni karo qofkii waa duqoobay waa zaczacay macnaha waa isku dardaray wey azaazac waxa weeyaan ama asaasaq iyo adugu hadda waxa weyan lahjadaha soomaliya iska badan yihiin ama asaasaq dheh ama azaazac dheh amase waa isku dardaray dheh ee waxaa loola jeedaa qofka marka caqligiisu tago fiiri adduunna wax ka soo qaban ma aakhirana wax ka soo qaban ma soo ma illa mar cibaadaysan kar markaas soo ma jeedid wa maca daalika dadkii hayana waa ku dhibtoonaya bal inay habaaraana dhacda marka dadka gabalkood marka ilaahay oo heerkaasay gaarsiin waa inaad tirado ilahay ka magan gal heerkaas inaadan gaarin wa acuudu bika allow adaan kaa magangalaa min fitnati dunya adduunyada fidnadeeda adduunyada fidnadeeda oo shahawaadkeeda inaan raaco oo dhaldhalaalkeeda iyo macaankeedu inta ila tago aan diinka ilaahay uga tago oo waxyaalaha xaaraanteeda waxa weyaan maal jacayl kursi jacayl magac jacayl waxa weeyaan inaan shahawaadkaas raaco ilaah adaan kaa magangalaa amase shubhooyinkeeda adduunyada shubhooyina raac yaacaya waxaan xujo ahayn diinna aan ahayn qofka inuu diin moodo oo xataa marka dambe naftiisa ku baxdo jacaylka uu qabo wixiina diin ma ahan ilaahay inaad ka maangasho wey adigu naftaada kama celi karti ilaahay waa inaad ka maangasho marka ilaahay weynaa fitanta adduun ilahay hanaga badbaasho isaga awoodda leh wa acuudu bika ilah adaan kaa magangalaa min cadaabi lqabri qabriga cadaabtiisana ilah adaan kaa magangalaa sacd ibn abi waqaas ayaa xadiiskaas wariyay radia allahu tacaala canh waxaad kaloo ku ducaysan kartaa marka aad waxa weyn taxiyaadka dhammaydo ducada allaahuma alla inii aniga allaahuma alla inii aniga as'aluka waxaan ku weydiisanaa aljannato aljannata jannaan ku weydiisanaa aljannata jannaan ku weydiisanaa wa acuudu bika ila waxaan ka magala min annaari naar allahuma inii as'aluka aljannata wa acuudu bika min annaar saasaad ku ducaysan kartaa waa duco weyn wey nabiga sala allahu caleyh wasalam maalin maalmaha kamid a ninuu weydiiy yidhi maxaad ku ducaysataa adiga markaasuu yidhi ilaahay jannaan weydiistaa naartana ilaahan kaman galaa ma aqaanu yidhi waxaan aad hoos u akrido adiga mucaad wuxuu hoos u akriyan anu ma aqaanu yidhi laakiin aniga ilaahayaan janno weydiista naarna waa kaman galaa markaasuu yihi xawlahaanu dandiru anaga aniga iyo mucaad maanta o dhan waxaan akraynaa labadaasaan ku wareegayna hareeraheeda labadaas hareeraheeda u ayir waxaan akraynaa marka waxa weeyaan inaad janno ilaahay weydiisato naarna ka magan gasho ducooyinka waaweyn ayay ka mid tahay ee loo qasdo abu hurayra xadiiskaas wariyey waxaad kaloo ku ducaysan kartaa ducana inaad tidhaahdo allaahumma allo bicilmika ogaalkaagan kuugu tawasulaa waxa weyan waa sifaadda ilahay aad ugu tawasuli sifaadda ilaahay ayaad ugu tawasuli allaahuma allo bicilmika as'aluka waxaan kugu weydiisanaa aan kugu tawasulaa bicilmika ogaalkaaga alkayba waxa maqan oo dadka ka qarsoon aad og tahay hayb wax alla ka ahu ma jiraan ee dadka waxa ka qarsoona laga hadlaa wa qudratika awoodaada aan ilaahu kugu weydiisanaa cala alkhalqi wax abuurista aad awoodo inaad wax abuuris awooddo awooddaas aad leedahay aan ilaahu kuugu tawasulaan wax kugu weydiisanaa axyinii allow in noolee maa calimta intaad og tahay alxayaata noloshii khayran lii mid ii khayr badan inay tahay noloshu goormay kuu khayr badan tahay in alla inta aad daacaad siyaadsanaydo dunuub horena ka toobad keenaydo maxaa kuu khayr badan inaad noolaato sababtoo ah haddii dunuubtaas aad ka toobad keenaydo haddaad adoon ka toobad keenin dhimato waxa weyan aaqiro dhibay kugu ahaale marka dembi horay aad u samayday intaad ka toobad keenaydo daaca cusubna aad la imaanaydo intaas waxaa kuu khayr badan inaad noolaato ilaa ajarkaagiyaa siyaadi dunuubtaadina waa yaraan in alla inta waxa weeyaan aad dunuub cusub kasbanaydo dunuub horena aadan ka toobad keenayn oon wax ku daacaadna aadan siyaadsanayna maxaa kuu khayr badan inaad dhimato maxaa shara kuu siyaadayda saacad kastood noolaato haddaad alla caasaydo shara kuu siyaadayda miisaankaagii sayi-aadkaa badanaya mar haddii miisaankaagi sayi-aadkii badana waa inaad ilaahay ka magan gasho oo tidhaahdo ilaahu hay noolayn ayadoo noloshu qayr ii ahayn oonan ajar siyaasayn oonan dembi hore ka toobad keenayn allow hay noolayn ilaa markaas oo kale nolosha aad nooshahay nolol qiimale maaha waa nolol shareer marka waxaad leedahay axyini allow in noolee maa calimta intaad og tahay alxayaata nolosha khayran lii inay ii khayr badan tahay wa tawafanii ilaahu i oofso idaa calimta markaad og tahay alwafaata geeridii khayran lii inay ii khayr badan tahay geeridu marka ii khayr badan tahay waa markaa sheegnay oo waa maxay macnaha daacaad cusubna samayn maydid dunuub horena ka toobad keeni maydid keliya un waxaa kuu siyaadaya waxa weyan macaasi iyo dunuub ayaad siyaadsan markaasoo kale geerida kuu khayr badan marka waxaad leedahay allaahuma allo inii aniga asaluka waxaan ku weydiisanaa khashyataka cabsidaada inaan kaa baqo ayaan ku weydiisanaa fil haybi markaan dadka ka maqanahay iyo wa shahaadati markaan la joogaba waxa wey dadka agarkooda in badan oo ka mid ah dadka markay la joogaan alla ka baqaan masjidka markay joogaan alla ka baqaan laakiin markay ka leexdaan ee mugdiyada ay tagaan luqluuqyada ay tagaan meelaha waxa weeyaan kufaarta ay kula shidhaay ay tagaan alla kama baqaan markaas alla kama baqan dad badana sidaasaa jira oo markay joogaan dadka dhexdoodana maasha allah aad la yaabin masaajidka markay joogaan markay suuqa tagaan khiyaanada iyo makriga iyo ribada markay kufaarta la hadlayaan wax afkooda ka dhacaya haddaad ogaad leed waad la yaabin marka waxa weeyaan waxaa la rabaa qofka muuminkaa meel alle meeshuu joogaba alla inuu uga baqo meesha mugdiga iyo guriga hoostiisa iyo xafiiska dhexdeeda iyo suuqa iyo kaligaa markaa tahay isku siyaa ilahay kuugu jeeda haddaad marka ilaahay caabudayday meel kasta alla uga baqo allahu allaahuma allow inii anigu asaluka waxaan ku weydiisanaa khashyataka cabsidaada fil kaybi dadka markaan ka maqanahay inaan kaa baqo iyo washaadati markii la ii jeedo wa asaluka waxaan ku weydiisanaa kelimata alxaqi kelimada xaqa fi ridaa raalli ahaanshaha iyo walqadabi caradaba markaan caraysanahay iyo markaan raalliga ahayba inaan kelimada xaqa ku hadlaan ilahu ku weydiisanay meeshaan laba macnay leeda waxa weeyaan mar waa macnahaas aan sheegay marka aan raalliga ahay iyo markaan caraysanahaba inaan kelimad xaqa ku hadlan ku weydiisana dad badanaa marka ay caraysan yihiin waxaa ka soo baxaya kufriyaad markay caroodaan dadaan miisaan lahayn oo controolka dhan aa ka tegaya a controolka dhan ayaa ka lumaya markaasaa wax afkooda ka dhacaya xataa kufriyaaday ku hadlayan marka gaba ilahay waa inaad kamaan gasho macnahaas waa mid macnaha labaad fi ridaa walqadab maxaa loola jeedaa waxa weeyaan midda hore maxay ahayd fi xaalati ridaa wa xaalati alqadab midda hore saas ahayd fi xaalati ridaa wa xaalati alqadab xaaladda anugu aan caraysanahay iyo xaaladaan raalliga ahayba ilahu kelimad xaqa i waafaji midda hore saas ahayd macnaha labaad waxa weeye inda cinda ridaai araadi wa cinda gadabi algaadib hadalkayga qofku marku ila jooga uu ka caroonaya iyo markuu raalliga ka noqoba ilahu kelimada xaqa i waafaji qofka taas adiga dan kugu jirta qofka ku maqlaya ama ha caroodo ama raalli ha noqdo ilaahu waxay ga dhigin qof un miisaankiisu yahay dadka kaliya raalli gare ilaa dadka haddaad raalli gare istiraado carale inaad ku dhacda dhacdo marka ilaahu ha iga dhigin qof markuu hadlayo dadku raalliha kaa noqdeen u hadla ilaahu ha iga dhigin qofka i dhegaysana ama ha caroodo ama raalli ha noqdo ilaahu xaqa iwaafaji saas inaad ilahay weydiisataa lagaa raba soo ma jeedid marka labadaas macno weeye wa asaluka ilah waxaan ku weydiisanaya kelimat alxaq kelimada xaqa fi ridaa raalli ahaanshaha iyo walqadabi carada ilaahu labadaba raalli ahaansha kelimad xaqa inaan ku hadlaan ku weydiisanaa wa asaluka ilaahu waxaan ku weydiisanaa alqasta dhexdhexaad fi lqinaa qaninimada iyo walfaqri faqiirtinimadaba maxaa loola jeedaa markaasna waxa weeyaan marka aan qani ahay iyo markaan faqiir ahayba ilaahu mid dhexdhexaad iga oo waa maxay dadka gobol markay qani yaal noqdaano ilaahay dhaqaala siiyo waa ku kibra waa ku qooqin markaasu wax ku fasahaadina waxbuu ku fasahaadin markaasu waxa weya maalkii iyo nicamta ala siiyo ilaahay macaasi macaasidiisa u adeegsana inuu ilahay ku caasiyo u adeegsana ilahay ka magan gar oo inaadan xadgudbin oo quluwi aadan waxa weyn iyo israaf samayn dadka gobolna markay faqiiraan argagaxa ku dhaca sabar male mar inta argagaxaan ah xadda qadarka ilahay inay beeniyaana gelaya qadarkii allayba beeninaya soo uma jeedid ilaahay marka ka maangal oo waxaa tidha ilaahu haddaan qani ahayn waxa weyn qof ku shukriya oo daacadaada u adeegsada iga dhig haddaan faqiirana mid sabra oo waxa faqriga iyo qadarka aad soo qadartay ku sabra ee aan ka argagixin allow iga dhig labadaas macno wey wa asaluka ilaahu waxaan ku weydiisanaa naciiman barwaaqo laa yanfadu aan dhammaanayn barwaaqo aan dhammaanayn halkay taalla ma adduunyaday taalla ya yurubay taalla miya war ma taallo waxa weeyaan adduunka boqoradii joogay oo dhan waa dhinteen boqoradii adduunka horey u joogi jiray way dhinteen aqniyadii way dhinteen mid walbaaba goda inta loo qoday midkii ugu ficnaaya lagu riday ma garatay wax kaa raacaya adduunkan waa labadaas maro haddaad waxa weeyaan laguba asturaba waxa weeye nicmada aan go-inu jannay taallaa ilaahu jannaan ku weydiistay wey macnuhu wa asaluka ilah waxaan ku weydiisanaa naciiman barwaaqo laa yanfadu aan dhammaanayn wa asaluka alla waxaan ku weydiisanaa qurata caynin ilqabowsi waa maxay ilqabowsi farxadaan ku weydiisaa wey quratu cayn haddaad maqasho waa farxad farxad ayaan ku weydiisanaa laa tanqadicu aan go-ayn oon muruga ka dambayn halkay taallaa farxad aan muruga ka dambayn jannay taalla adduunyadan waxa weyan maalin adaa xanuunsan maalin maalkiyaa guban maalin baqaarkiyaa gubin maalin markabaa la degay maalin kaad jeclaadaa dhiman maalin midkaa jeclaadaa dhaawacmin maalin muslima meeshaan waxa weyan cadow ku cadaaba waxna kama qaban kartid murugaa ku dilin maalin kasta murugaad maqli intaad adduunkan ku nooshahay dad qof ilaahay rumaysan tahay ma garad gaal haddaad tahayna waa murge salatigiisgaa kaa liitaa hamoodin adaaba ilaah leh adaaba ilaah leh oo u sheegana dhibkaaga ee isaga murugo iyo ilahlaana isku hayda marka adduunya murugee taalla ma garatay marka meel farxad ilqabowsi aan murugo lahayn waa janno janno weeye wa asaluka ilaah waxaan ku weydiisanaa qurata caynin ilqabowsi laa tanqadicu aan go-ayn wa asaluka ilaahu waxaan ku weydiisanaa arridaa raalli ahaansho bacda alqadaai xukunka ka gadaa waa maxay tanuna wax alla waxaa dhacaya oo koonka ka dhacaya qofaa dhiman maalaa guban markabaa degin adaa xanuunsan kulli waxaasna yaa soo qadara allah waa xugun allah soo maahan ilaahayow xugunka aad soo qadartaa markuu dhaco mid raalli ku noqda iga dhig wey oon ka argagixin oo haddii waxaad soo qadartay ay tahay wax oo lagu farxana midaan ku kibrina ku shukriya iga dhig wax dhibaataa hadday tahayna midaan argagixin ee sabro allo iga dhig wey marka qadaaha waxa weeyaan waa waxyaalaha dhacaya markaad qadarto oo qadarka ugu dhaco ilaahu raalli mid ku noqda iga dhig wa asaluka ilaah waxaan ku weydiisanaa bardal cayshi nolol qabow bacda mootigeerida ka gadaa nolol qabow oo raaxa leh ilaahu isii markaan dhinto ka gadaa wa asaluka allahu waxaan ku weydiisanaa ladata nadari fiirada macaankeeda ilaa wejika wejigaaga la fiiriyo yaa ilaahay wejigiisa fiirinaya oo arkaya ahlu jannaha ahl kuwa gaalada ilahay waa laga xijaabi kallaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjubuun waa laga xijaabi laakiin ahlu jannaha ilaahay caabudi jireenay arkayaan ka war wax raaxaa iyo wax nicmaa oo la egu ma jirto jannada ma taalo waladaynaa maziid a ilahay yidhi markuu jannada ka hadlay ilaa wuxuu yihi nimco kaloo dheeraadaa jirta waa maxay waxay ku fasireen mufasiriintu waxa weya ilahay fiiradiisa liladiina axsanuu lxusnaa wa ziyaada liladiina axsanuu dadka camalkooda wanaajiya iimaanka iyo camalka saalixa la yimid alxusnaa jannadii wanaagga badneeday leeyihin markaas alla yidhi wa ziyaada iyo dheeraad oo ah inay ilahay wejigiisa fiiriyaan marka ilaahayo waxaan ku weydiisanayaa inaan waxa weeyaan macaanka lagu macaansanayo fiirada wejigaada wax la macaan eg ama la farxad eg ma jirto qofka wejiga ilahay inuu fiiriyo ilaahay hanugu daro kuwa wejigiisa arkaya oo jannada marka inta gala ilaahay wejigiisa aragtideeda ku raaxaysanaya oon ilaahay laga xijaabin ilahay hanugu daro wa asaluka ilaah waxaan ku weydiisanaa ladata nadari fiirada macaankeeda ilaa wejiga wejigaaga la fiiriyo washawqa hilow ayaan ilaahu ku weydiisanaa iyo jacayl ilaa liqaa'ika la kulankaaga loo hiloobo oo la jeclaado waxa weeyaan dad badan ilaahi weynaa inay la kulmaan waaba dhibsanayaanba waxayna u badan tahay macaasi iyo xumaanta ay ku dheehan yihiin ilaahu waxaad iga dhigtaa midka jecel la kulankaaga u hilooba ilaahu iga dhig waxaana jeclaanaya dad qayr ka horeeyo wa shawqa hilow iyo jacayl aan ku weydiisanaa ilaa liqaa'ika la kulankaaga loo hiloobo fii gayri daraa'a mudiratin walaa fitnatin mudilatin halkey ku xihanta marka fii gayri daraa'a mudiratin halkay ku xihanta macnaa halkay ku tacalluqaydaa wey xagga macnahaan waxaa u fududa yidhahdaan ahluxadiidka meesha ugu fududoo lagu xidhaa waxay tahay allaahuma axyinii axyinii allow innoolee fii gayri daraa'a xaalad dhibaato le la-aanteed allow igu noolee mudiratin oo wax dhibta dhibaato wax dhibta la-aanteed allow igu noolee oo dhib la-aan in noolee walaa fitnatin mudila fitno wax baadiyeyda la-aanteed allow in noolee halkaasay ku xidheen macnahaanu macnaha ugu fudud waa kaas qaar kalena waxay ku xidheen ashawq fii gayri daraa'a xaalad dhibaato le la-aanteed inaan kuu soo hiloobo ilaahu taasaan ku weydiisanaa mudiratin oo wax dhibta walaa fitnatin fitna la-aanteed inaan kuu soo hiloobaan allo ku weydiisanaa mudilatin oo wax baadideya lafdigana tanaa u dhow ilaa meel u dhow meeshaad ku xirtay soo ma jeedi labadaasay marsiyeen muxadisiintu allaahuma allow zayinaa nagu qurxi biziinati liimaan iimaanka qurxdiisa dadka laba meelood ay waxa weeyaan iska qurxiyaan qaar korka iska qurxiyaan laakiin eber qalbigiya ah baaba ah qalbigiyo kharaab ah ayuu korka intaasoo dhar ku xidhaa taas wax qiimaa male quruxda qiimahala waa qiimada qalbigu inuu qurxoonaado oo qalbiga daaca ilaahay ilaahay daacadiisa in qalbiga lagu qurxiyo marka ilaahay taas weydiisa allaahuma allow zayinaa nagu qurxi biziinati liimaani iimaanka quruxdiisa oo daacadaada inaan u istaagno ilaahu qulubtayda qulubtayda geli wajcalnaa ilaahu naga dhig hudaatan kuwa dadka hanuuniya oo dadka wanaagga ugu yeera hanuunka waxa weeyaan qofka dadka waa hanuuniyaa marka laleeyahay hanuunku waa labo hidaayatu dalaala walbayaan inaad xaqa dadka u caddayd una sheegto taas waa shaqada nabiyaalka iyo dadka nabiyaalka rumeeyee raacay shaqadooda waa hidaayada kaleeto waa hidaayatu tawfiiq xaqa inaad qalbiga gelido taas yaa iska leh allah cid kale ma awoodo waa midii nabi maxamed xataa laga anfiyo ilaah ku yidhi inaka laa tahdii man axbabta nabi maxamedow adiga qofkaa jeceshay ma hanuuni kartid waa laga anfiyey hanuunka oo ah qalbiga in hanuunka la gelsho alla kaliyaha iska leh laakiin hidaayada nabiga loo sugay fiiri wa inaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim nabigow dadka waad hanuunidaa wadada toosanaad ku hanuunidaa hidaayada loo sugay waa hidaayadee waa hidaayatu daala walbayaan inuu dariiqa dadka u caddeeyo oo ugu yeero hidaayada laga anfiyeyna waa maxay waa inuu hanuunka qalbiga gelsho marka han waxaad leedahay wajcalnaa allow naga dhig hudaatan kuwa dadka hanuuniye oo dadka ugu yeera xaqa illa waa shaqadii nabiyaalka shaqadaas shaqo qaaliya wey muhtadiina kuwa iyaguna hanuunsan illa waxaa jira dadkii dad diinta ugu yeerahay iyagan baadiyaysan taas maftay dhibaatay kuu siyaadine adigiyo baadiyaysan haddaad tira dadkan diinta ugu yeera qof kasta oo ku ajiba dembigiisa aakhira oo lagu haysta waxaaba roob inaadan qofna wax ugu yeerin haddaad baadiyaysanta maxaa yaele dhibaataad sii siyaadsanay qof kasta oo aad ugu yeerto dalaal oo aad waxa weyan ugu yeerto qalad ee kugu addeeca waxa weyan dembigiisa waa lagu qori saas darteeda haddaad baadiyaysanta waxaa ku roob inaadan dad wax ugu yeerin kolba waa arrin khabiir jiddan oo qofku dadku inay ka fekeraan ay ku habboonta saas daraaddeeda culamada waa kuwa yidhaahdaa waxa weeyaan qofka aan xaqa garanayn ee dadka diintan ugu yeeraa yidhaahdaa maa yufsiduhu akharu mimaa yuslix intuu fasahaadinayaa ka badan intuu hagaajinayo marka waxaad ilaahay weydiisataa marka hore horta inaad adigu noqoto qof hanuunsan dadkana hanuunka ugu yeera maahan aniga nafteyda qusayde dadka xaa igu jira hada dadka xaa igu jira maahan sideeda adiga laba waajiba ku saaran waa maxay inaad adigu xaqa ku toosnaato dadkana ugu yeerto labadaas waajib aday ku saarayn inay dadku ku raacaan adiga kuma saarna inay hanuunka dadku raacaan adiga kuma saarna allah iskale shaqada qofku doonu waafajin qofku doonuna waafajin laakiin adiga laba waajiba ku saaran dadkan inaad diinta ugu yeerto waa waajib ku saaran adiga naftaada inaad ku dhaqantana waa waajib ku saaran labadaas waa waajibkaadii maahan dad xaiga qusay adigaaba waajib ay kugu tahay marka labadaba ilahay inuu ku waafajiyo ilaahay weydiiso wajcalnaa allow naga dhig hudaatan kuwa dadka hanuuniya muhtadiina iyaguna u hanuunsan fii anfusihim nafyaalkooda hudaatan likayrihim muhtadiina fii anfusihim sidaas weeye xadiidkaas camaar ibnu yaasir ayaa wariyey radia allahu tacaala canh waxaad kale ku duxaysan kartaa ducadan inaad tidhaahdo allaahuma allah inii aniga asaluka waxaan ku weydiisanaa yaa allah ducadan duco weyn weeye waxaa ku jira waxa weeyaan ismullaahi alacdam xadiis saxiixay ku sugan tahay ismullahi acdam inuu ku dhex jiro xadiiskan magacii allow weynaa oo haddii lagu tugo alla aqbali jiray haddii wax lagu weydiisto uu sii jiray aa ku jira ducadan marka inaad si gooniyatan u xifdido wey wuxuu dhihi jiray waxaad ilh dhahaydaa wey markaad ducaysan allaahuma allow inii aniga asaluka waa ku weydiisanaa yaa allah allo biannaka adiga alwaaxidu inaad tahay sifadaana ku weydiisana atawasul biasmaa'ihi wa sifaatihi wey ilaahay asmaadiisa iyo sifaadiisa ad ugu tawasulin biannaka adiga alwaaxidu allaha keligiisa inaad tahay alaxadu ee keligiisa daatadiisa keligaad u tahay sifaadiisa afcaashiisa keligiisu alla u yahayo ilahu keligaad u taad leeda afcaashaada keligaad u taho waxaad samayda cid samayn kartaa ma jirto cibaadada kaliga aad leedahay inaad tahay allaha keligiisa ayaan kugu weydiisan asamad allaha baahida lala aado baahida loola qasto inaad taan kugu weydiisana asamad waa maxay alladii yuqsadu ilayhi waa axadka loola qasto fi lxaajaati danaha samad waa magaca laleeyahy ma jiro axad kale oo baahida loola qasto baahida lala aado baahida wax ka qabta ma jiroba waa inaad ogaataa sifadan allah iskale haddaad cid kaleeto markaad dhibtooto aad u qayla dhaansataa aad sheegato ogow sifo alla lahayaad sida ciddaas kale waad ogsoon tahay waxa weeyaan dadka oo waxa weeyaan ku imti ku lumay oo dadka dhintay barya qaarkooda waa weyn oo xerta leh xertiyaa imaan mid ardadii kamid aha imaan shiikow maanta dhibkaasaa dhaca qofaa xanuunsan kaasuu leeyahy saadaadkan u sheegna fir alla u sheega maa dhibkiisa muxuu sheegana saadaadka saadaadka ma taqaana waa jamcu sayidi dhowr habuu isku dar waa saadaadku waa dhowr wadaad oo la tuugo culummo dhimatay ama dad fiican oo wanaagsanay oo dhintay ama dad kaleetoo dhintay dad horeo dhintay weeye dhowra oo u tuugo wa dhibkii yaa loo ay u sheegaan iyagu saadaadka laakiin yaa iska lahaa baahida in loo sheegto allah asamad allah iskale magacaas sifadaas allah leh asamad marka waxa weya alladii yuqsadu ilayhi fi lxaajaat waa allaha danaha iyo baahiyaalka xaggiisa lala aado sifadaas isaga iskale cid kaloo lahukoonka kama jirto asamad waxaa kaloo la yidhaha samadka asayid asayid aladi intahaa ilayhi su-dad sayidka sayidnimada meesha ugu dambayda ka gaaray ee wax ka sarreeya aysan jirin waa la samad alla waa sayid sayidka ugu sarreeya wey ee wax asaga ka sarreeya iyo wax la sinan midna aysan jirin ma garat marka waa sayid waa midka danaha loola qasto macna saddexaadna waa jiraan oo sanadka lagu fasiro aladi laa jawfa lahu asna waa saxiix macnahaas asamad midka baahida lala aado inaad tahan ilaahayo kugu weydiisanaa alladii midka inaad tahan kugu weydiisanaa lam yalid aan waxba dhalin walam yuulad aan la dhalin walam yakun uusanna ahaanin axadun qof kufu-an mid u dhikan ma lahu asaga axadka aan wax u dhikan maa jirin iyo wax shabaha axadkaas inaad tahay ayaan kugu weydiisanaa waxaana ku weydiisanaa an takfira lii inaad ii dhaafto dunuubi dembiyaalkayga inaka adiga anta alkafuuru alla dembi dhaaf badanaad tahay alraxiimu naxariis badan mixjan ibnu ardac saxaabiga la yidhah ayaa weriyey radia allaahu canh waxaad kaloo ku ducaysan ducadan ducadaana ayadana saxaabiyaa ku ducaystay markaasaa nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam wuxuu ilaahay ku bariyey magicii weynaa oo marka lagu baryo alla ajiibi jiray haddii wax lagu weydiistana alla uu bixi jiray oo waxaa sii jiray saxaabi kii ku ducaystay nabigu saasuu yidhi marka ducadan aad inaad si gooniya waxa weyan u xifdido weye waana middan soo socota iyadana allaahuma allah inii aniga as'aluka waa ku weydiisanaa bianna laka alxamdu mahad inay keligaa kuu sugnaatay keliga inaad mahad leedahay ood mudatay taasaan kugu weydiisanaa laa ilaaha laa macbuuda kulla caabudaa xaqun xaq maahan ilaa anta adiga maahane waxdaka kaligaa xaalaad tahay laa shariika laka mid kula wadaagaa ma jiro almanaan yaa manaan allaha wax bixinta badano yaa badiica asamaawaati waalardi ciraryaalka iyo dhulalyaalka allihii abuuris bilaabayo yaa da ljalaali weynanka allihii u saaxiibka ahayo walikraami karaamaynta uu awliyadiisa karaameeyo oo u samafalo allihii u saaxiibka ahayo inuu qayr siiyo iyo ixsaan iyo wanaag yaa xayu allaha noolahaayo oon dhimanayn mid dhimanaya ha tuugin yaa qayuum allaha koonkan maamulkiisa u taagano koonkan inuu xifdiyo allaha u taagano oo uu maamulo innii aniga as'aluka waxaan ku weydiisanaa aljannata janno wa acuudu bika waxaan kaa magan galaa min annaari naar anas ibnu maalik ayaa wariyey radia allahu tacaala canh waana annagii sheegnay in waxa weeyaan ismullaahi acdam uu ku jiro oo ilaahay haddii lagu baryo ilaahay uu ajiibo ismullahi acdamku waa kee culimmadu waa isku qilkhilaafaan midka uu yahay aaday iskugu khilaafaan shawkani oo kaleeto wuxuu sheegay afartan qowl culimmadu in iskagu khilaafeen ibnu xajar wuxuu yihi xagga sanad ahaan sanadka ugu xoog badan xagga axaadiista marka la fiiriyo waa ducada ay ku jirto allahu laa ilaaha illaa huwa alaxadu samadu aladii lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad taasaa ugu saxsan oo xagga sanadka jazari wuxuu yidhi ismullaahi alacdamku waa laa ilaaha illaa huwa alxayu lqayuum alxayu lqayuum kaas wey so uma jeedid ibnulqayimna taasuu rajac calaa kuli xaal waxa weya culimmadu isku khilaafeen ma alxayu lqayuuma ma allah ah waxa weya laakiin labadaas ducaan hadda soo sheegnay axaadiidaa ku soo aroortay in ismullahi acdam ku dhex jiro marka inaad si gooniya ugu qasado ayaa wanaagsan waxaad kaloo ku ducaysan ducadan oo waxaad dhihin allaahuma allah innii aniga asaluka waxaan ku weydiisanaa biannii aniga waxaad ku tawasuli fiidi camalkaaga iimaankaaga ad ku tawasuli allaahuma allah innii aniga ashhadu waxaan kugu weydiisanaa annaka adiga allaahuma allah biannii aniga ashhadu waxaan qiraadhe qaybian ka booda ha waa sidaan wey allaahuma allah innii aniga as'aluka waxaan kugu weydiisanaa biannii aniga ashhadu inaan qirayo qiridda aan qirayo mogta qiridda aad qirayda waa islaamnimadii soo maaha qiridda aan qirayaan kugu weydiisanaa oo waxaan kuugu tawasulin iimaankayga iyo islaamnimadeyda annaka adiga antallaahu allah inaad taan qiraa laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga maahane alaxad allaha keligiisa ayaa tahay alsamad allaha baahida loola qastaa tahay alladii kiyaa tahay lam yalid aan wax dhalin walam yuulad aana la dhalin walam yakun uusanna ahayn axadun qof kufu-an mid udhikanmoo la mid allahu alle allahaas inaad tahay qiridda aan qirayo qiridaasaan kuugu tawasulin oon kugu weydiisana iimaankaagii iyo islaamnimadaadii ayaad ilaahay ugu tawasulin xadiidkaas buraydat ibn xusayb ayaa wariyey wallahu subxaana wa tacala aclam w sala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina maxamed